wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir oo ka qayb galay kulan su'aale ay ku weydiinayeen ardayda wax ka barata jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho ayaa wuxuu sheegay in aan la ogolaan doonin shahaado jaamacadeed oo saddex sana isagoona sidoo kale ka hadlay in sanadka dheeriga ah ee aasaasiga waxbarashada jaamacadaha lagu daray ay muhiim tahay inay taxgeliyaan jaamacadaha wuxuuna ugu baaqay ardayda in ay ku dadaalaan waxbarashada waxaan idiin sheegayaa marka markii aanu kulannay markii aanu kulannay madaxda jaamacadaha markii aanu egnay duruufaha ardayda qalinjabisay ee sidaa ku qalinjabisay wasaaraddu waxa ay u samaysay hab iyo nidaam loogu tixgeliyo waxbarashadii ay soo mareen taas marka meeshaasay ku dhammaatay laakiin mar kalaan rabaa halkan inaan ku celiyo ma jirto dowladda federaalka ah mana aqbali doonto wasaaradda waxbarashada shahaado jaamacadeed oo saddex sano lagu qaatay wixii hadda ka hor ka baxay wasaaraddu xal bay u heshay xafiiska ay la xiriirayaan agaasinka tacliin sare ay la xiriirayaan waa la xallinayaa laakiin wixii ka dambeeya ma jirto wax ka darnaa jiraba hadda afar sano ma aha ee waxaa weeye waxaa ku jira sanad la yidhaahdo sanadka foundation yeerka sanadka waxbarashada asaasiga ah oo loogu talagalay ardayga in uu barto luuqadaha iyo maadooyin kale oon soo sheegnay jaamacaduhuna waa hirgeliyeen ardaydii iyo waalidiintana waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelinno ahmiyadda uu leeyahay sanadka asaasiga ee waxbarashada waa qayb ka mid a korriinkooda waa qayb ka mid a waxbarashadooda waa qayb ka mid a horumarkooda dowlado badan oo adduunkana waa ku dhaqmaan sidaasayna ugu dhaqmaan waana hirgelinaynaa insha allah tacaala waana u mahad celinayaa jaamacadaha soomaaliyeed ee xilka weyn iska saaray inay hirgeliyaan barnaamijka foundation